puntland markii laga hadlayo iyo dagaalka shabaabka waa meesha maanta dhibaatada ugu badan sababto ah caasimadii dowlad goboleedkaasi way maqan tahay gobol dhan baa gacanta shabaabka ku jira istaraatiijiyada uu leeyahay ama duurka ha noqoto ama xuduudaha uu dowladaha laleeyahay ha noqoto ama bay-adu waxay abuuri karta environmentiga ha noqotee ayaa waxay sababaysaa in maanta hogaanka ugu sarreeya al-shabaab kulligii uu gobolkaas joogo waxaan u baahannahay markaa culayska in la dareemo maska haddaan madaxa laga dilin wax badan ma qabsoomayaan